بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين بأن يقدم لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان موضوع الحديث عن تراجم أهل العلم
والآن نترككم مع المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة walciyaadu billaah alxamdu lilaah ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahadle ammaan iyo sanaa ilaahay baa iskale tabaaraka wa tacaala ina waafajiyey majliskeennan iyo masaajidkeennan barakaysan masjid towxiid mowduuceenna sida dee maaragtay macruufkaa ee aad la socotaan waxaynu ka warramaynaa iska si yaroo kooban ama nubda mukhtasara in yaroo kooban siiradii iyo taariikhdii nolol maalmihii uu noolaa asheekh moxamed naasir addiin alalbani yacni xayaatadiisii iyo noloshiisii iyo dee qaabkii uu cilmiga u dalbay iyo mukhtasaroo kooban waxaynu isku dayaynaa si maaragtay ikhtisaar iska koob kooban inaynu ishaarno in sha allahu tacaala kolley taraajumta culummadu waxaa ugu muhiimsan dee fawaaiddeeda ka mida culuwulhimma qofku markuu akhristo taraajumtii ahlucilmiga iyo qaabkii cilmiga u dalbeen iyo de xayaatadii sheekhaa ee cilmi ahayd cilmiga ahayd xayaatuhu alcilmiya iyo xayaatadiisii shaksiga ahayd markuu daalacdo ee qofku de in badan la socdo waxay sababtaa culuulhimma yacni salafkii maxay idhaahdeen taraajumtu waa jundun min aljunuud qofkii xataa himmadiisii marka laga warramo dee ahlu cilmigii iyo qaabkay ahaayeen himmadiisii korbe xataa u qaadaysa hadday tahay cibaadadii dalabulcilmigii akhlaaqdiisii suluugiisii xayaatadiisa waxaa laga yaabaa inay wax fara badan ka bedesho haddaynu usoo noqonno markaa waxaynu innaku ka warramaynaa alimaam alcallaama almuxadis alfaqiih asheekh moxamed naasir addiin alalbani waayahay haddaynu ku bilowno magaciisa waa isamkiisu waa moxamed binu nuux najaati wuxuu sheekhu caan ku yahay magacii moxamed naasir addiin alalbani kunyadiisu waa abu cabdiraxmaan dadka dee ardaydu way og yihiin kunyatuhu abu cabdiraxmaan inamadiisa waa kii ugu weynaa ayaa la yidhaahdaa cabduraxmaan taana sheekhu waa ka warramay waanu akhriyi doonna hadalkiisa inamadiisa iyo magacyaduu bixiyey wulida asheekh sheekha waxaa lagu dhalay raximahullah magaalada ushquduura waa caasimadda albaniya waa dhulkaa yurub bay ka soo jeedaan marka dee asalkiisu waa yurub ama albaniya waxay u dhowdahay talyaaniga iyo albaniya waa isu dhow yihiin waa dalalka yurubka weeye wuxuu dhashay kun saddex boqol soddon iyo labadii taariikhdii alhijra annabawiya taariikhda nasaarada waxay waafaqsan tahay almuwaafiq litaariikhi nasaara kun sagaal boqol iyo afar iyo tobankii ayuu dhashay maxamed naasir addiin alalbani nash'atuhu nasha'a sheekhu raximahullah sheekhu wuxuu ku barbaaray fii usratin mutadayina reerka ama caa'iladda uu ku barbaaray waa reer diin u saaxiib aha oo dee waxaa ka qaalib ahaa cilmi reerka iyo diin wuxuu ka takharujay waaliduhu xaaji nuux najaati macaahiddii sharciga ahayd ee ku taalay dalka istanbul turkiya adowla alcumaaniya yacni turkiga ayuu aabbihii macaahiddii sharciga ahaydee wakhtigaa fi dowla alcumaaniya ayuu markaa aabbihii sheekh buu ahaa waxaa la odhan jiray xaaji nuux baa la odhan jiray caasimaddii dee istanbul maaragtay wakhtigaa hore ayay u ahayd aabbihii wuxuu ku noqday caasimaddii albaniya suu dee diinta ugu khidmeeyo dadkana cilmiga naafica uu baro xaggii buu tegey dee yurubtii iyo albaniya wuxuu noqday marjic buu u noqday dadkuna ay iskugu yimaadaan waa aabbihii raximahullah kadibna dee dhulkii mandiqadii albaniya isbeddel baa ku dhacay oo yacni duruufteedii baa isbeddeshay wuxuu goostay waa sheekh albaani baa odhanaya waalidkay inuu ciyaalkii markaa jiray soo raro oo uu u soo raro beledkii carabta weliba dee dimashikna aabbihii dhowr jeer buu maray markuu ama dee maka tegaya ama madiine ama xaj ama cumro dimashik oo dee caasimadii suuriya ahayd ayuu rajaxay inuu noo soo raro kadibna caa'iladii iyo awlaaddii wuxuu u soo riray dimashik buu u soo riray waayo dee wuxuu arkay dhulkii oo albaniya oo dee maaragtay xumaantii iyo fusuuqii iyo fujuurkii iyo xumaantii dee ay faafayso wuxuu u baqay awlaaddiisii isaguna de waa qof mutadayina oo dee tadayin iyo istiqaamo u saaxiiba kadibna dimashik buu awlaaddii iyo caruurtii ula soo cararay sida dee waa qof soo hijrooday oo dee beled kufri ka soo hijrooday beledkii islaamkana yimi saasuu leeyahy sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica sheekh albaani masalada meelo badan buu ku ishaaraa in dee isagoo u ducaynaya aabbihii inuu halkaa ka soo raruu magaalada dimashik uu keenay raximah allahu tacaala raxmatan waasica wuxuu uhi sheekh albaani isagoo fadliga waalidkii caddaynaya raximah اllah wa bihadihi اlmunaasaba yaxiqu lii an aquula bayaana liltaariikh anigoo taariikhdana u caddaynaya wa shukran liwaalidii raxmat اllahi tacaala calayh markaa isaga oo taa caddeeyey in waalidkii uu ka soo badbaadiyey dee maanta moxamed naasir addiin alalbani sidaa muu ahaadeen yacni ilaahay baa fadliga leh uma waalidkuna dee qayb buu ka qaatay ilaahay baana waafajiyey tabaaraka watacaala calaa kulli xaal wuxuu ku barbaaray markaa dhallinyarnimadii caasimadii magaaladii dimashk buu ku barbaaray wuxuu yidhi sheekhu raximahullah waxaan bartay alluqa alcarabiya suuriya awalan ilaahay baa mahadle buu yidhi luqadii carabida ee lahjadii suuriga اللهجة السورية وان برتي اللغة العربية الفصحى ثانيا وان برتي كاسو اي سورة قليي an acrifa tawxiid saxiix ilaahay baa mahadle inaan aqoon u yeesho tawxiidkii saxda ah ee carabta badankoodu aanay garanayn buu yidhi taana sheekhu raximahullah een wuxuu yidhi waxaan wax ka qaatay ama daraasadeydii waxaan ka faa'iidaystay calaa waalidii oo dee aabbihii wa gayrihi min almashaa'ikh شيئا من الفقه الحنفي شيئا من الفقه الحنفي فقهي حنفي وحبان كقاتا أبيه أبيه ده وحوا فقهاد حنفية ده مذهب كحنفية علومتي علوم الآلة إساقنا واكا قاتبون نحوها يصرف قبا يبلا قذبا آبها يبقى قاتبون أن شيخة sida lagu yaqaano caalamka iskuullaa jira imika ibtidaa'i icdaadi anawi hoose dhexe iyo sare kadibna sheekha aabbihii wuxuu ku daray madaaristii ibtidaa'iga ahayd baa lagu daray madrasat aliscaaf alkhayri alibtidaa'iya ayaan gelay buu yidhi sheekhu raximahullah sheekhu muu dhammaysan laakiin waxoogaa buu dhigtay muu dhammaysan aabbihiina wuxuu la jeclaa sheekhuna aabbihii aad buu ugu ducaynaya aabbihiina wuxuu la jeclaa iskuullada iyo madaariska nidaamiga ah faa'iido fara badan inaanay lahayn waalidkayna uu dareemay buu yidhi wuxuu waalidku ila jeclaaday xalqadaha cilmiga buu ila jeclaaday bu ilaa raallaha ka ah isagoo dee markaa aabbihii u ducaynaya wuxuu sheekh albaani yidhi dee maanta axaadiista iyo culumtaa sunnada wuxuu u khidmaynayaa dee culumtii sunnada sunna nabawiya dee waa kaa u khidmaynaya dee sidaa maan ahaadeen buuri laakiin xalqadihii cilmigu dee nin bay soo saartay allahu aclam dee albani oo kale inuu iman doono dee ilaahi moog marka dee waxay soo saartay sheekhaas oo kale kadibna sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica wuxuu la xidhiidhay xalaqaadkii iyo majaalistii cilmiga majaalistii culummada iyo ahlu cilmiga ayuu sheekhu la xidhiidhay waa nicma ilaahay baa dee subxaana wa tacaala qofka waajiya xalaqaadka cilmigaa ama mashaayikh inuu ku xidhmo uu dee cilmiga maaragtay ku xidhmo waa towfiiq min allaahi tabaaraka wa tacaala sheekha awlaaddiisii qaala asheekhu alalbani wa ina min towfiiq illaahi caza wajal iyaaya ilaahay wuxuu igu ilhaamiyey inaan awlaaddayda dhammaan cabdi ka wada dhigo wa hum cabduraxmaan yacni wuxuu u tacbiidinayaa lilaahi tacaala ilaahay baan tacbiid uga wada dhigay buuri cabduraxmaan cabdulatiif cabdurasaaq min sawjatii alula marka durriyaddiisu saddexdaa gabadha hore u dhashay cabdulmusawir cabdulacla waa hadalkii sheekh albaani cabdulacla iyo cabdulmusawir sawjadeeda kala buulsho magaca wuxuu sheegayaa magacyadii tacbiidka ilaahay ugu tacbiidiyey walismu raabic maa adunnu axadan sabaqanii ilayhi u malayn maayo magaca afraad in cidi ay iiga hormartay calaa karati maa waqaftu calayhi min alasmaa'i fii kutubi rijaali waruwaad in badanna sheekhu wuxuu daalacday asmaada kutubta rijaalka iyo ruwaadda kadibna waxaa igu raacay bacdu lmuxibiin oo dee dadka bacdulmuxibiin waa ragga dee ardaydiisii iyo dee raggii maaragtay axbaabta ahaa ee sheekha ku xidhnaa ee akhyaarta ahaa saasuu leey sheekhu raximahullah kun saddex boqol siddeetan iyo saddexdii hijriga anoo ku sugan fi lmadiina almunawara waxaa ilaahay isiiyey hulaaman anoo madiino joogu wiilii dhashay waxaan u bixiyey kaa muxamed baan u bixiyey kun saddex boqol siddeetan iyo lix isagana wiil kalaa ii dhashay waxaan u bixiyey cabdulmuhaymin walxamdu lilaahi calaa towfiiq marka awlaadda sheekhu bitartiib marka la tartiibinayo gabadha hore ee gabadhiisii ugu weyneyd tii ugu weyneyd saddex bay u dhashay cabdiraxmaan cabdulatiif cabdirasaaq talabaad cabdulmusawir cabdulaclaa muxamed cabdulmuhaymin aniise aasiya oo hablihii salaama xasaana sakiina sagaal tii saddexaad inan bay u dhashay hibatullah raabicadu falam yuntib minha wax dee ay dhashay yani may dhalin waxba marka afar buu sheekhu afar dumaruu lahaa marka laysu geeya awlaadiisu yani cumuuman oo labiyo toban awlaada weeya sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica labiyo toban awlaadu ka tegey dumarku guursadayna waa afar marka dee waa dad maaragtay duriyada oo saalixiina ilaahay subxaanahu wa tacala ha barakeeyo wafaatu sheekhu wuxuu geeriyooday casar maalin sabtiya labiiyo tobankii shahru jumaada ayuu sheekhu geeriyooday kun afar boqol iyo labaatankii waxay waafaqsan tahay litaariikhi nasaara octoobar labadii octoobar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii sagaal iyo sagaahankii sagaal iyo sagaahankii bishii octoobar ee labadeedii da'diisu can cumrin u dhowaaday siddeean iyo sideed sideed iyo siddeean ayay da'diisu ahayd raximah ullah raxmatan waasica waxaa ku tukaday tilmiiduhu asheekh ibraahim shaqra ayaa salaadii janaasada ku tukanayay waxaa iskugu yimi saacaddii la aasay waxa dee inamadiisii iyo walaalihii iyo ardaydii iyo axbaabtiisii iyo asxaabtiisii iyo dee qaraabadiiba maa yuqaarib shan kun oo qof baa salaadii janaasada joogay maa yuqaarib yacni khamsata alf aalaaf baa joogta ilaa shan kun oo qof baa joogta maasha allah uu shafaaco qaaday ama way ka badan tahayba wuxuu ku geeriyooday caasimadda urdun cumaan waxaa lagu aasay maqbaradii iyo xabaalihii u dhowaa aqalka sheekha lama fogaynba gurigiisa xabaal u dhowbaa sheekha lagu aasay raximah allahu tacaala raxmatan wasica taasi waa tiisii shaksiga ahayd xayaatadiisii cilmiga ahayd iyo qaabkuu cilmiga u dalbay iyo dalabuhu lilcilm sheekhu raximahullah noloshiisii cilmiga ahayd iyo dee dalabkii uu cilmiga dalbay raximah llahu tacaala raxmatan waasica sheekhu markuu istaqara fi shaam dee shaam buu degay sidii aynu soo sheegnay dee waxaa caado ah ciyaalka iyo caruurta in madaaris nidaamiya la geliyo sheekhu wuxuu galay sidaynu ishaarnay madrasat aliscaaf alkhayriya alibtidaa'iya ee dimashq buu sheekhu galay wastamara calaa dalik sidaasuu xooga wuxuu ku dhowaaday inuu dhammeeyo laakiin muu dhammaystirin kadibna sheekha raximah llahu tacala waxba ka soo dhex galay sheekhu muu dhammaysan waalidkiina wuxuu la jeclaaday xalaqaadka iyo majaaliska cilmiga ah waxaan bartay buu yidhi cilmigii ayaan xalqadihii u fadhiistay wuxuu wax ka qaatay shuyuukhdiisa ka mida calaa waalidi wuxuu ka bartay carabiyada iyo fiqiga xanafiga ayaa ka qaatay buu waxaa kaloo wax ka qaatay asheekh saciid alburhaani waxaan ku dul akhriyey maraaqi alfalaax waa kutubta madhabka xanafiyada kutubta xadiisiga ahna qaar baan ku akhriyey buu yidhi balaaqadana waan ku dul akhriyey buu yidhi ta kale sheekhu sheekh albani wuxuu aad u jeclaa mudaalacada aad buu waxu daalacan jiray wuxuu ahaa dadkan aad wax u daalacda dadka qaar baa dee waa hibo ilaahay baa bixiyo dadka qaar baa mudaalacada aad u jecel waxa u arkaba inkastoo dee mudaalacadu khatarna way keeni kartaa oo lafteedu waa in wax kasta hadduu daalacdo waxaa laga yaabaa inuu dee meel wadda halaqa u galo waa dhici kartaa yani waa dee taiir khaiirana waa leedahay laakiin wuxuu dee waana inan yar nin weynna maaha رحمه الله وحونا أها يعني مد كثير المطالعة بها الشيخ رحمه الله شيخو دأد بحدة لعنشري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن وحسوم مرجري آبهنا ولا شقين جري آبه ساعده كشقين جري meelaha marmar aabihii buu caawin jiray marmarna wuxuu soo mari jiray dukaano kutubta laga iibiyo xataa wuxuu ihi dukaanka markaan soo maro waan akhriyi jiray buu sheekhu waxaan eegi jiray kutubta aad baan xataa qisaska iyo akhbaarta waan akhriyi jiray buu sheekhu raximahullah aad buu u jeclaa mudaalacada raximahullah raxmatan wasaa waxaa ka mid a waxyaabaha sheekha gacantiisa ku dhacay kitaabka la yidhaahd majallat lmanaar waxaana soo saari jiray asheekh rashiid rida baa soo saari jiray majallat lmanaar lirashiid rida abxaasta qaar waxay ku tacalluqi jireen cilmi alxadiis iyo dee masaa'il kitaabkaa lagu naqdinayo sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica wuxuu ka helay usluubkii majallat lmanaar iyo qaabku waxu naqdinayu ka helay sheekhu waxyaabuhu soo maray waxaa ka mida kitaabkii ixyaa culuumuddiin kitaabka ixyaa culuumuddiin ayuu wax ka sheegay maxamed rashiid rida waxbuu kitaabkii ka sheegay maxamed rashiid rida kadibna wuxuu sheegay sheekh maxamed rashiid rida kitaabkii laga alifay ee lagu takhriijinayo axaadiista ixyaa culuumuddiin waxaa leeyahay alxaafid alciraaqi kitaabkii almuqni ee dee can xamli alasfaan fii takhriij axaadiis ixyaa culuumuddiin magaca noocaas kitaabkaas sheekhu raximah allahu tacaala ayuu raadin jiray markan wuxuu arkay isaga oo ammaanaya sheekh maxamed rashiid rida kitaabkaa lagu naqdinaye lagu takhriijiyey axaadiista axyaa culuumuddiin sheekhu halkaa wuxuu kala xidhiidhay ama wuxuu jeclaaday qaabka wax loo naqdiyo iyo axaadiista la takhriijiyo iyo sida wax loo taxqiiqiyo iyo sida wax loo takhriijiyo iyo sida wax loo kala saaro halkaa cilmigii xadiiska iyo itisaaluhu halkaa wuxuu sheekhu ka jeclaaday dee mudaalacadii wixii uu daalacanayay baa la gashee wuxuu aad u daalacday markaa kitaabka kitaabkaa muu hayn laakiin wuxuu yidhi sheekhu intan almaktaba daahiriya ilaahay baa dee sheekha intuu ka soo raray yurub ayuu maktabadii daahiriyada ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay shay hadduu doono hayaa asbaaba ilaahay wuxuu doono asbaabtuu diyaariya ninka inta halkaa laga soo raray yurub dhexdeeda ilaahay wuxuu ag dejiyun maktabadii daahiriyadahay dee ilaahay baa wuxuu doonay subxaana wa tacaala sheekhaa iyo juhuudda iyo awoodda ilaahay siiya kadibna dee halkaa wuxuu kala xidhiidhay wuxuu aad u jeclaaday kitaabka kitaabkaa uu leeyahay xaafid alciraaqi waa la ii naskhin jirayoo kolba waa la ii soo qori jiray buuri sheekhu raximah sheekhu cid buu u diri jiray uu odhan jiray intaa ii soo qor kolba waa loo soo qori jiray isaguna wuxuu ku dadaali jiray intuu soo qaato qalin iyo waraaqo xataa marmar wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaan waayo waxa buug ku iibsado reerkuna dee waa usra faqiira reerkuna dee caa'ilo waxba mehayn waxaa laga yaabaa inuu ku dadaalo inuu maaragtay ama buug helo ama qalin uu helo marmarna waxaan isticaaraysan jiray buu yidhi kitaabka odhan jiray aan soo akhriya kitaabkaasiiya waana la isiin jiray waa la icaarayn jiray si aan uga faa'iidaysto marka sheekhu kitaabkii buu kolba wax ka soo qortaa kitaabkii xaafid alciraaqi ee lagu takhriijinayo ixyaa culuumuddiin halkaasuu markaa taana sheekhu wuxuu kala xidhiidhay culuumtii xadiiska iyo khidmadeedii iyo maxabadeedii wuxuu sheekhu aad u jeclaaday culimmada xadiiska iyo qaab marka halkaa waxaa ka bilaabmay waxa markaa halkaa isku dhacay ama waxa isku soo baxay sheekh albani iyo aabbihi way bilaabmatay markaa sheekh albani iyo aabbihii waa markaa sheekh albaani de waa kanoo cilmiga xadiisku la xidh culuumulxadiiskii buu u galay iyo dee cilmiga xadiiskuna waata wax kasta de lama qaatee wax kasta waa la dhalaaliyaa ma maqasho waa la dhalaaliyaa wax kasta way takhriijinayaan ama de waa miisaanka la saaray sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica aaaar la soo wariyo wuxuu aad u akhristay taariikh ibnu casaakir kitaabka weyne dee taariikh taariikh dimashq ibnu casaakir aaaar ku taallay buu sheekhu ka wara akhriyey aabbihii iyo sheekh wuxuu hi sheekhaygii sheekh burhaani ayaan masaa'ilka qaar ka niqaashtin ohan jiray aarkaasi waa daciif kaasi ma sugna qofka ku tukada masaajidka reer bani umaya salaad qofka ku tukada sabcuuna toddobaatan kun oo ajar buu ka helaya aaar noocaas masaajidka reer bani umana dimashq buu ku yaalla sheekh albaani dee kolba wuxuu u sheegaa aahaartan inaan waxba ka jirin aabbahay muu jeclaan buu yidhi hadallada marka ku yidhi aaaarta noocaa noocaa sheegaysaa ma sugnaa waxay ka wada hadleen aabbihii masaajidka xabaali ku dhex taalo ma lagu tukan karaa mise laguma tukan karo sheekhu masaajidka haddii dee qabri ku yaallo inaan lagu tukanin aabbahay wuxuu soo istaagay uu inkiray inkaaran cajiiba aad buu aabbahay inkiray xataa wuxuu yidhi dhowr cishay lamu hada markii dambe wuxuu yidhi aabbo guriga iiga tag wuxuu arkay dee inay in aabbiin dee inankii uu khilaafsan yahay aabbihi yacni waa la iskhilaafa way bilaabmatay ya waa bilaabmatay marka kadib wuxuu yidhi aabba iga guur haddaba ilaahay darhaddi markaa dee odayguna waa xanafi sheekhuna dee cilmigii xadiisku ku xidhan yahay oo culimmadii xadiiska ayuu sheekhu la daaqaa baryahaaba marka sheekhu uu ka guuray kadibna waxaan bilaabay buu yidhi inaan anna meel saacadaha ah sheekhuna dee saacadahana dee aabbihii buu la shaqayn jiray xataa sheekhu meel wuxuu odhanaya marna najaar baan ahaa najaar mar buu dee maaragtay najaaradda iyo faaradda iyo taana xariif buu ku ahaa xagga saacadahana xariif buu ku ahaa dee saacaati weeyaan mihnatu saacaati sheekhu shaqadiisu saacadda aad buu u yaqaana maxamed naasir din marka wuxuu waan iska madax bannaanaaday dee odayguna waa kaa dee bustiisii yidhi busti waa dabadda odayguna waa kaa bustiisii dabadda soo dhigay sheekh albaani ilaahay raallaha ka ahaadee wuxuu iska bilaabay shaqadiisii meel baan iska furtay madax bannaan camal mustaqila camal madax bannaan oon iska shaqaysan jiray waxaan bilaabay buu yidhi inaan kadibna halkaa sheekh wuxuu alifay kitaabkiisa ugu horeeye mualafaadkiisa oo dhan maxaa la ydhaha taxdiiru saajid fii ittikhaadi اlqubuuri masaajid halkaasi ka bila waa awal mualaf lisheekh moxamed naasir addiin alalbani qisaduna de waa isagii iyo aabbihii iyo sheekhiisba ka bilaabmantay iyo masaajidkii reer bani umaya sheekhu wuxuu goostay masaajidkaa reer bani umaya waa masaajidka weyne dimashq ku yaalla inaanu ku tukan baan go-aansaday buuri aabbahayna uu maqlay in masaajidkaa reer bani umaya inaanan ku tukanan go-aan ka gaadhay maca sheekhayguna u maqlay buuri aabbahayna u maqlay waana sii muraaradilaaceen inaan ka goostay masaajidkii dee sheekhu waana kitaabkana waa alifay taxdiiru saajid min itikhaadi alqubuuri masaajid waa kitaabka ugu horeeyey ee uu qaro qoro ama taliifiye waa taliif asheekh muxamed naasir اdiin alalbani alayh ramat lah taasi xataa waxa uu sheekhu odhanaya meelo aabbahay wuxuu igu yidhi sheekh albaani baa odhanaya aabbahay baa igu yidhi culumta cilmu اlxadiis waa sancat lmafaaliis cilmiga xadiisku dadka mafaaliista ee caydha ah waa shaqadooda yacni dee uu yasayey cilmu اlxadiis waa sancada almafaaliis marka sheekhu dee hadallada aabbihii ka soo fulaya umuu aaba yeelin ilaahay raallaha ka ahaado waxaa nin adag buu ahaa go-aan adag cilmiga xadiisku ku xidhnaa iyo dee maaragtay juhuudda ayuu sheekhu ku xidhnaa raximah ullah raxmat marka halkaa waxaa ka bilaabmay sheekh albaani inuu odaygii ka goostay mar dambe ayay aabbihii dhowr jeer way kulmeen sheekh albaani su-aale la weydiinayo aabbihii odayguna weli waa nool yahay kadibna wuxuu igu yidhi aabbahay een, isagoo wuxuu yidhi majlis aan cashar ku akhrinayo sheekhu dhowr kitaab buu dhigay fiqu sunnaha sayd saabiq uu dhigay rawdata nadiyada uu dhigay durar albayaan lagu sharaxayo ee sidiiq xasan khaan kaana waa dhigi jira sheekhu raximahullah Een, saad almacaadka tacliiq buu saari jiray Ee, fatxulmajiidka tacliiq calaa fat kutubtaa uu akhriyi jiray sheekh ee, maxamed naasir idiin albaani wuxuu igu yidhi buuhi aabbahay waan kaa faa'iidaystay masaa'ilka qaar marka wuxuu ihi sidii hore uu ka soo dabcay Ha. marka dee sheekha halkaasay ka bilaabmatay calaaqadiisii iyo xadiiskii iyo juhudiisii shuyuukhu lam yakun lisheekh اlalbani raximah اllah alcadiida min ashuyuukh sheekh albani shuyuukh fara badan muu lahayn waxay ahaayeen wainamaa kaanuu qaliiliin macduudiin horta shuyuukhdiisu ma fara badna shuyuukh uu leeyahay laakiin ma badna waxaana ugu caansan kow aabbihii waalidkii xaaji nuux baa ugu caansan wuxuu ka bartay qur-aanka kariimka wuxuu ka bartay tajwiidka wuxuu ka bartay sarfiga wuxuu ka qaatay fiqiga ee madhabkii xanafiga ah shuyuukhda waxaa ka mid ah asheekh saciid alburhaani qaraa calayhi kitaab maraaqi alfalaax fi lmadhab alxanafi wa bacd alkutub alxadiiiya fii culuumi albalaaqi wuxuu wax ka qaatay asheekh muxamed raaqib dabaah oo isaguna ka mid ahaa culummadii xalab deganayd waana sheekhiisii ijaasaad fara badanna waa siiyey fi lxadiid wuxuu siiyey sheekh maxamed raaqib marka halkaa waxaa ka baxaysa in la yidhaahdo sheekh albaani shuyuukhba muu lahayn ama dee waa dacaayad oo dee sheekh albaani in badan dadka qaar ku celceliyaan sheekh albaani sheekhba muu lahayn marka taasi waa been waana dee dacaayad dadkaa khusuumta ee sheekh albaani ay aadka isku hayeen ya ee mid baa alifay albaani iyo tanaaqudaadkiisa alalbaani shuduuduhu wa akhtaa'uhu markaa kutubtaa xune ee sheekh albaani wax ka sheegaysa waxa ay ku celceliyaan yani kutubtaasi nuur ma laha waxay ku celceliyaan albaani sheekhba muu lahayn marka waa been waa waa khuraafaad waxba kama jiraan been la kordhabay weeyaan waayo dee shuyuuq fara badan buu leeyahy sheekh albaani aabbihii buu ka qaatay oo sheekh saciid alburhaani oo sheekh maxamed raaq markaa sheekh maxamed naasir addiin alalbaani shuyuuq buu leeyahy ilaahay raalliha ka taasina arrintaas inay been tahayba halkaa inaanu sheekh albaani culummo wax ka qaado waa been ardaydiisa talaamiidu dee sheekha raximahullah raxmatan waasica talaamiiduhu lama koobi karo waayo sheekhu dee raxlaad fara badan buu galay sheekhu dee meelo fara badan ayuu maray dimashiq waa joogay dimashiq horta dimashiq laba jeer baa lagu xidhay halkaa dimashiq marna bal amarka ilaahay qalcaddii dimashiqee shaykhulislaam ibnu taymiya axmed ibnu taymiya qalcaddii lagu xidhaybaa mar laygu xidhi buuri taa wuxuu sheekhu ku shahrayn laba bilood baan taa wuxuu ku xidhnaa markii dambe waxoogaa way soo daayeen marbay soo daayeen wax allaala wixii dadkii xidhnaaye ama dee siyaasad ku xidhnaa ama wax kale ku xidhnaa way soo wada daayeen waa lay soo daayeen buuri haddana mar kale sheekha xidheen qalcaddii maaha tii ibnu taymiya meel kale ku xidheen halkaana waxaan ku xidhnaa buu yidhi sideed bilood markaa marna laba bilood buu xidhnaa marna sideed bilood baan xidhnaa buu yidhi horta sheekha maratayn baa la xidhay raximah allahu tacaala raxmatan waasica waana dimashiqun baa lagu xidhay aakhirkiina dee waxay go'aansadeen dimashq ama cadde xukuumaddii suuriya in sheekha la tarxiiliyo laga saaro suuriya kadibna oo sheekhu waa ka soo dhammaystay urdun buu sheeku tegey taasi waa taa marka dimashiq arday buu ku lahaa iyo dee suuriyaba urdunna arday buu ku yeeshay markuu u rixlaystay jaamica islaamiya uu mudariska ku ahaana arday buu halkaana ku yeeshay sheekh raximahullah raxalaadku tago ama meeluhu tagana arday ama de kitaab ha ku dul akhriyaan ama cashar ha ku dul akhriyaanne markaa tanaqulaadkan uu sheekhu dee raxalaadka uu samaynayo meeshuu tagaba ama kitaab buu ku akhriyaa ama dee arday baa maaragtay uu ijaaso siiya marka kaana liraxalaati sheekh وتنقلاته بين الأق- الأقطار والبلدان الأثر الكبير في كثرة تلاميذه marka taasi waxay sababtay waa sheekhu dee meelo fara badan buu maray haday sacuudiga tahay xataa yurub meelo fara badan buu maray taasi waxay sababtay in talaamiidtii sheekha wax ka qaatay inay karat atalaamiid marka waxa ugu cadcad ama ardayda waxa ugu muhiimsan ixsaan ilaahi dahiir raximahullah wadaadkaasi wuxuu aad u radiyaa tashayuca iyo shiicada ayuu aad u radiyaa baasim faysal aljawaabira sheekh xuseen al- alcuwaysha asheekh rabiic binu haadi almadkhali sheekhii macruufka ahaa ee mujaahidka ahaa alahari cali xasan alxalabi alahari muqbil binu haadi alwaadici isagu waa sheekheeni marka innaka sanadkeenu dee halkaasu markaa gelaya sheekh muqbil binu haadi alwaadici wuxuu wax ka qaatay sheekheennu sheekh albani markii aljaamica islaamiya marka halkaasay ku kulmeen sheekh muqbil binu haadi alwaadici iyo sheekh albani waxay ku kulmeen aljaamica alislaamiya duruustii baa halkaa ka bixinayay sheekh muqbilna dhowr jeer buu sheegay sheekh albani markii fii asnaa'i tadriisihi liljaamica alislaamiya madiine markuu dhigayey duruustiisaa waan xaadiri jiray buu sheeg halkaa markaa sanadku halkaasuu galay sheekh muqbil bin adwan asheekh mashhuur xasan aala salmaan isaguna waa ragga aadka u cadcad ee dee cilmigii sheekha haya الشيخ محمد جميل زين يسمونه واكمل وغيرهم كثير من أهل الفضل والعلم ودي لما كوبي كربا أما سعودية أما يمن أما سوريا أما أردن أما شام أما يوروب أما أفريكا أما أفريقيا ملك استبها هاتي دي عالم كي كفافين مركاوا اسكين كوبن آه، تدفر بدن با وحكا قاتي مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة wuxuu ka tegay turaaf iyo dhaxal aad u fara badan min almu'alafaat النافعة والتحقيقات الرائعة والتعليقات الماتعة يعني waa horta waxa ugu caansan waxba ugu caansan waxa waxa ugu caansan صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب سواعان ودواء معروف حتى دي أردد ير ير الصغار طلبة العلم وقرن وعقلوا آذو عانا صحيح الجامع الصغير سقونا سلسلة الصحيح هذا سلسلة الضعيف هذا هالكاس يقولون سوي ذا قليل كوآتك وعام بحي السلسلة الأحاديث الصحيحة السلسلة الأحاديث الضعيفة إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وعوخد مني مذهب كحنابلة هذا قول هذا حرتين تحقيق مشكات المصابيح لبقر تحقيق شيء مرة لي مرتين التعليقات الرديئة على روضة النبي مركا التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان هذا صحيح الجامع الصغير ضعيف sunanka oo dhan uuu khidmeeyey maxamed naasir addiin alalbani oo dee aahaartiisu sunanka oo dhan sheekhu waa u khidmeeyey ilaah raallah ka ah juhuuddiisa iyo awooddiisa wuxuu aad u saaray saxiix sunan abi daawuud saxiix sunan abi daawuud kaa sheekhu aad buu ugu khidmey waana mufasal sheekhu aad buu kaa si dee mufasala ayuu kitaabka markuu xataa dhimanayey sheekhu raximahullah nuskhad buu haystay saxiix sunan abi daawuud waa kitaab cadiim marka raadkiisii iyo aaaartiisii dee sheekhu raad fara badan buu ka tegey een waxaa laga alifay juhuud ashaykh muxamed naasir الdiin اlalbani fi اlxadiid wadaad yamanaya isagu jaamacata sanca wuxuu ku qaatay risaala doctora juhuud ashaykh muxamed naasir الdiin اlalbani fi اlxadiid ardaydiisii sheekh muxamed naasir الdiin اlalbani juhuud juhuuddiisii aad bay iyaguna u qoreen way soo saareen hataa way wadaan waxa la wadaa majmuuc fataawi wa rasaa'il asheekh moxamed naasir addiin alalbani ilaahay raallah ka ade aad bay u soo iyo dee aqwaashiisii iyo aahaartiisii way iyaguna ee, soo saarayaan oo way wadaan Een, dee aahaartiisa iyo raadkiisu dee lama koobi karo waxaana sheekha dee aynu ugu bushaaraynaynaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska abi hurayra qofku hadduu geeriyoodo camalkiisu u go'a ilaa min alaaa waxaa ka mid a sadaqadii jaariyada ahayd ama aw cilmin yuntafacu bihi horta sheekhu wuxuu ka tegey dee cilmi naafic ah ardayna waa ka tegey dee aahaar iyo juhuud iyo dee mualafaat naafica waa ka tegey raximah llah raxmata wasa dee waxaan filayaa malaa maalin kastoo cadceedu soo baxdo sheekh moxamed naasir addiin alalbani waa loo duceeyey ama waxaa la idhaha sheekh albani baa saxiixiyey raximah llah ama callaamat lalbani baa xasan yidhi ama alimaam yani malaa kulla yowmin oo cadceedu soo baxdo sheekhaa waa loo duceeya taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha dee bushaarada khayrka u saaxiibka ah ee dee loo ducaynayo ee cilmi naafica waa u soconayaa raadka iyo aahaarta uu ka tegey mawsuuca u aha ilaahay raallah ka ahaado taasina lama koobi karo ee dee ilaahay baa tabaaraka watacaala ka abaalmarinaya ahlu cilmigu dee culummadii mucaasiriinta ahaa ee noolaa ee sheekha soo gaadhay way ammaaneen taana dee hadallo fara badan bay ka yidhaahdeen maaragtay wuxuu yidhi kow asheekh moxamed binu ibraahim waa sheekhii aala sheekh waa muftigii ka horreeyey sheekh ibnu baas wuxuu yidhi isagoo ka warramay wahuwa saaxibu sunna wa nusrati lilxaq wa musaadama liahli lbaatil sunnada ayuu u saaxiib yahay xaqu u nusreeyaa ahla baailka uu hor istaagaa maa sha allah wuxuu yidhi asheekh alcallaama cabdulcasiis binu cabdilaahi binu baas maa ra'aytu taxta adiimi الsamaa caalima biاlxadiiثi fi اlcasri casriga xadiiska mila alcallaama muxamed naasir اdiin اlalbani maa sha allah yani maan arag samada hoosteeda caalim xadiiska aqoon u leh casrigan xadiiska ah sida alcallaamu moxamed naasir الdiin اlalbani waa sheekh ibnu baas qaala fiihi asheekh moxamed binu saalix alcuthaymiin sheekhii faqiiha ahaa alfaqiih alusuuli wuxuu yidhi isagoo sifaynaya waa duu cilmin jammin fi اlxadiiث riwaayatan wadiraayatan riwaayatan wadiraayatan cilmi fara badan buu cilmi xadiisku leeyay wa ina allaha tacaala qad nafaca fima katabahu kaiira min annaas min xayu alcilm min xayu alminhaaj walittijaah ila cilmi alxadiid waa amara iyo midho fara badan oo dadka muslimiinta ah uu u soo qadimay ama uu u soo sheekhu raximahullah waa qawiy lxuja wuxuu yidhi xujadiisu qawi bay ahayd sheekh albani waa macruuf culammadu badankooda aad bay yani markuu xujaysanayo xujadiisu qawi bay ahayd qawiy liqnaac markuu dadka qancinayo de waa aragteen cajaladaha iyo cashridada iyo xataa cajaladaha sawtiga ah ee dadku aad bay wada arkeen markuu munaadaraadka yani qofkii si cajiib u qancinaya sheekh moxamed naasir الdiin اlalbani waaragtan waxaan sidhi cidibo ma martaba sheekh wuxuu ahaa sheekh wuxuu ahaa munaadaraadka iyo qofka qaabka loo qanciyo qawiy iqnaac buu ahaa de waa dhegaysateen tii mawliidka midbaa midbaa loo ordayey mawliidka oo yidhi wuu bannaan yahay markaa sheekhu dee qaabkuu la hadlay rasuulku ma sameeyey mase muu sameey ka jawaab yacni kol- kolba xaggay xaggay midigna ha eegin bidixna ha eegin waxba ha neefneefsanin buuri ya kolba dee uu neefneefsado salil xaggay xagga ha eegin waxba ha neefneefsaneen rasuulku ma sameeyey mise muu sameeyey markaa waa cajiib ya Een, markaa dee qawiyul iqnaac buu ahaa ya xaggaa xaggaa ha eegin buu ka odhanaya ka jawaabtay Ah. marka taasina munaadaraadkiisa iyo usluubkii sheekh moxamed naasir addiin alalbani aad bay uga muuqatay inuu qawiyul iqnaac inuu ahaa xujadiisuna qawi ahayd raximahullah dee masaa'il kale waa la yaqaana Een, masaa'ilka uu ku khilaafsan yahay ama ibnu cuthaymiin ama sheekh ibnu baas ama dee mashaayikhda kale sunnada buu ku khilaafsan yahay isagu meel buu haystaa sheekh albaani meel baa u cad qof meel u caddahay meel ka madow samee sheekhu xujun buu qabsanaya Ah, ilaahay raallaha ka ah qawiy lxuja buu ahaa culummaduna waa u qireen in xujadiisu ay qawi yahay ilaahay raallaha ka ah asheekh alcalaama bakr bin cabdilaahi abusayd wadaadkii cajiibka ahaa wuxuu yidhi علمية الشيخ الألباني في نفوس أهل العلم dadka ahlu cilmiga nufuustiisa shakhsiyadda albaaniya iyo cilmigeedu iyo nusratuhu lisunna wa caqiidatu salaf waa shay aan laysku khilaafsanayn ilaa caduwun jaahil ilaahi raximah llah raxmatan waasaca markaa taana een, dee culummadu sheekh moxamed naasir addiin alalbaani hadallada ka yidhaahdeen iyo maaragtay een, dee lama koobi karo qaar baa isku dayna dacniyaan Een, horta nin baa ugu daran ninkii imtixaanka ahaa ee safar alxawaali safar alxawaali een, dee waa nin een, waa macruuf waa nin manhajkiisu xun yahay oo dee aan fiicnayn kitaab buu alifay la yidhaha daahirat alirjaa fi lfikr alislaami xagga horena sayd qutub buu ku ammaanayaa xagga dambena maxamed naasir addiin albaani uu ku dacnay walciyaadu billaah marka een, hadalladiisa waxaa ka mid a sheekh maxamed naasir addiin alalbaani wuxuu waafaqay qowlkiisu qullaat almurji'a qullaadda jahmiyada ayuu q- weliba jahmiyadii maxdiga ahaydde ayuu qowlkiisu waafaqay buu ka odhanay kitaabkaa xune daahirat alirjaa fi lfikr alislaami Ah, markaa meel wuxuu ku odhanayaa intuu masaladii tarku salaadka aad uga hadlo qofka yidhaahda salaada in laga tagaa kufri maaha irjaabaa galay ama ha dareema ama yaanu isdareemin shacara am lam yashcur Haa, markaa miskiinkaasina dee wada- horta kaasunba ugu liita culammada kale way isqabteen Een, markaa dee sheekh albani Eh, ibnu cuthaymiin baa la yidhi ka warran caqiidada sheekh moxamed naasir addiin alalbani ka warran baa la yidhi caqiidada Een, ibnu cuthaymiin buu mid la soo hadlaya markaa wuxuu odhanayaa dee irjaabaa lagu sheegay caqiidadii moxamed naasir addiin alalbani yani siday u tuhmeen dee ninkaa jabilka ee buurta ah. Een, wuxuu yidhi ama sheekh albani baanu garanayn haadaa miskiin waa miskiin ama sheekh albani baanu garanayn ama waxaan irjaab aanu fahamsanayn buu sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah raxmat wasaca marka caqiidiisu sax bay ahayd kaana calaa caqiidati salafi saalix caqiidadiisu caqiidadii salafkii saalix ahaa buu moxamed naasir addiin albani haysta wax dee taa ee waxaasuu ahaa iyo sidaasuu ahaa iyo irjaabaa ku jira iyo wuxuu waafaqay qowlkii jahmiyadii maxdiga ahayd acuudu billaah hawlka qowlkaa baadilka baadila kordhabay waa qowl faasida oo la hoos dhibay oo la kordhabay marka eh, de waa caqiidadiisu waa saxiix bay ahayd ilaa ra- madhabkiisu de halkaa madhabkiisu madhabkiisu kaana calaa madhabi ahli lxadiid madhabkiisu dee dariiqadii ahlu xadiiska ayuu sheekhu maray waana dee qof kasta u yaqaanaa shaaficina muu ahayn xanaabilada muu ahayn maalikiyada muu ahayn xanafiyada muu ahayn sheekhu ilaa raallaha ka ahaadee wayna kii sheegnay halkuu kala qabsaday dee uu ka soo raacay sheekhu cilmulxadiisku la xidhiidhay dariiqadii ahlu xadiisku maray wuxuu ahaa mid mara dariiqada ahluxadiiska marka madhabuhu madhabu ahlixadiid madhabkiisu waa madhabka ahluxadiiska caqiidatuhu salafi caqiidihiisuna waa salafi waana caddahay sheekh moxamed naasir addiin albani in caqiidu sax tahay wax ishkaalana inaanay lahayn waxaan ku khatimayaa laba dardaaran oo sheekh albani laba dardaaranoo sheekh moxamed naasir addiin alalbani uu laba meelood sheekhu uu ku sheegay ilaahay raalliha ka ahaado midi waa dardaaran uu u jeedinayo dadka muslimiinta cumuuman wasiyatu alcallaamat alalbani licumuumi lmuslimiin markaa dardaaran kan yaro kooban dadkii muslimiintaa buu dardaarmay waa laba dardaaran mid muslimiintu u qoray waa kooban yahay waan la akhriyaya midna qaraabadii iyo ayuu la hadlaya waayo wuxuu uhi sheekhu raximahullah fawasiyati likulli muslim waxaan u dardaarmay qof kastaoo muslima oo dhulka dushiisa ku nool weliba gaar ahaan walaalaha iyo ikhwaanana aladiina yushaarikuunana fi lintimaa'i ila dacwati almubaaraka weliba walaalaha iyo nala mushaarakaynaya dacwadda xaqa ah ee barakaysan dacwat lkitaabi wasunna cala manhaji salafi saalix uusiihim waxaan u dardaarmayaa wanafsi bitaqwa allah naftayda iyo walaalahay walaalaha waxaan u dardaarmay inay ilaahay ka cabsadaan ugu horrayn kadib waxaan u dardaarmayaa inay siyaadsadaan cilmiga naafica maasha allah waa muhiim de qofku cilmigii naafica ahaa inuu siyaadsado ayaan walaalahay u dardaarmaya waxaan u dardaarmaya wa an yacrifuu inay yaqaanaan camalkii saalixa ahaa camalkaa saalixa ahi ka bixi maayo waa kitaabka inuu waafaqo camalku sunnaha rasuulka wa calaa manhaji salafi saalix inay camalkooda la xidhiidhiyaan intay kari karaan maaragtay cilmiga naafica camalka inay la xidhiidhiyaan cilmi markaa cilmi iyo camal cilmi naafica iyo camal saalixa taa sheekhu waa dardaarmay raximah llahu tacaala waayo dee qofku haddaanu camalkii ku dadaalin dee xujatan calayhim buu noqonaya taana sheekhu waa dardaarmay wuxuu yihi sheekhu raximahullah waxaan ka digayaa walaalaha in fara badan oo ka baxay manhajka salafiga ah umuur fara badan waxaan u diidayaa buu yihi sheekhu raximahullah ama walaalaha waxaan uga digayaa inay dadka muslimiintaa ku baxaan ama dadka amarka hayo wulaatulumuur in ay ku baxaan ayaan walaalaha uga digaya inaynu isku xidhnaanno oo aynu isku duubnaanno wa kunuu cibaad allaahi ikhwaanan saasuu sheekhu raximahullah waxaa kalou leeyay sheekhu raximahullah wa calayna an natarafaqa fii dacwatina inaynu u dhibrinno ama u rifqino dacwaddeenna almukhaalifiina ilayha dadka dacwadda khilaafsanay naga soo horjeeda inaynu u rifqinaynu u dhibirno yacni dee cagta loo dhigo loo dhibriyo wa an takuuna billatii hiya axsan wa awalu man yastaxiqu an nastacmila macahu hadihi alxikma huwa man kaana ashaddu khusuumatan lana cidda inoogu adag inaynu rifqi kula dhaqanno mabda'eenna iyo caqiidadeenna inaynu rifqi marka halkaa dee wuxuu la hadlayaa salafiyiintii dacwadda xambaarsanaa ee risaaladda qofku maadaamuu risaalada xambaarsan yahay inaanu dee saflabood noqon inuu cagta u dhigo waa muhiim rifqigu wuxuu uhi sheekhu raximahullah xataa laa najmac bayna hiqali dacwati alxaqi si aynaan u jamcin dacwaddii xaqa ahaydoo culus iyo bayna iqali usluubi dacwati ila allah marka wuxuu leeyahy laba culays iyo inaan jamcin dacwaddii xaqa ahaydna dee qof waa culays waa xaqo waa qawlan iqiilan marka usluubkuna yaanu iqal noqonin bimacnaa xaq baynu xambaarsannahay wuxuu leeyahy markaa sheekhu usluubkani haddaba waynu fiicnaado soo saama marka laba iqal buu diidayaa iqalkii xaqa iyo iqal alusluub wuxuu leeyahay sheekhu labadaas yaani jamcin ilaa haddii kale dadku marka shaygii xaqa ahaa waa inaynu ku dadaalno cibaaro fiican laba kelmadood hadday kuu noqoto axsanuhaa raac laba lafte hadday ku noqoto ka fiican raac saasuu leeyahy sheekh raximahullah taasina waa muhiim marka walaalaha iyo dalabada inay arrintaa ku dadaalaan buu sheekhu raximahullah raxmata waasica waxaan fa arjuu min ikhwaanina jamiican fii kulli bilaadi alislaam an yataadabu bihadihi alaadaabi alislaamiya inay raacaan een, walaalahoodna ay gaadhsiiyaan een, dardaarankii ugu dambeeyey ee, wuxuu markaa awlaaddiisii iyo dumarkiisii waa kan uusii sawjatii wa awlaadii wa asdiqaa'ii Waa dardaarankii kale waxaan u dardaarmayaa gabadhayda ciyaalkayga iyo ubadkayga asxaabtayda wa kullu muxibbin lii hadduu soo gaadho inaan dhinto Ee, ee, haddii idaa balaqahu wafaatii an yadcuu lii bilmaqfira qofka yidhaa sheekh albaani uu dhintay waxaan ka codsanayaa inuu ilaahay dembi dhaaf ii weydiiye raximahullah raxmatan waasica Een, iyo naxariis maqfiro iyo raxmo ilaahay ay weydiiye waa inaanay ii ooyin bisawtin niyaaxo bisawtin murtafic way ilmayn karaan laakiin dee codkii kor loo qaadaya may buuli aaniya inay dedejiyaan bidafni marka lay aasayo inay si degdega ii aasaan inaanay aqaaribtii iyo dadkii walaalahay inaanay waxba wada gaadhsiin ilaa biqadri maa yaxsulu lahum waajiba tajiisi si yaroo dee mooyaane waxba yaan la iclaamin waa inuu tawalliyo wa an yatawallaa guslii waxaa imaydhaya ayuu yidhi sheekhu ee, wuxuu- nin ay jaar ahaayeenoo saalix ah, oo fiican ayuu yidhi ninkaasaa imaydhaya waxaa la yidhaha cisad khadir abu cabdillah wa huwa jaari wa sadiiqii almukhlis sheekhaa doortay oo yidhi waa jaar bay ahaayeen ninkaasaa imaydhaya buu cid kale yaana imaydhay iyo cidduu isagu yidhaa ii soo gale waca waman yakhtaaruhu iyo ciddii uu doorto ayuunbaa imaadhaya وعلى كل من وعلى من كان في البلد الذي أموت فيه هل كان كل انتهي إن أنا عد كلا أو خارج أو عد كلا دبدا إن أنا أشيجن أما عد كلا إن أنا وحواتف إن أنا قادن إن أنا السبب إن غير ذي أما إن لا أسا إن دب دعيان السبب وعن ويدي سنة المولى إن الله كل ما يسوي ذنوب تيدا دافي ذنوب تيدي دافي ما قدمت وما أخرته wa uusii bimaktabatii waxaan u dardaarmayaa maktabadayda dhammaanteed ka madbuuca ah, ka sawiran aw makhtuudan bikhatii aw bikhadi hayri limaktabati aljaamicati alislaamiya fi lmadiinati almunawara dhammaan kutubtayda jaamica islaamiya maktabadeeda la geenay lianna lii fiiha dikriyaat xasana waxaan ku leeyahay dikriyaat xasana في الدعوة آه، للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يوم كنت مدرسا فيها الشيخ الجامعة الإسلامية مدفر بدن الشيخ ديغي أرديدنا دي آد بي وحدناي waxaa ka mid a waxyaabahay culammadu waa sheegeen sheekh albaani ardaydu mar allaal markuu ama baabuurkiisa fuli ama ka soo dego ardaydu inay ku xoomayeen sheekh albaani meel u qarko odhanaya markaan ka soo baxo xiisadaha baabuurkayga iyo gebigiisuba u buuxaaba markaas tidhaahdo ardaydu dhammaan way soo wada raacaan markaa sheekha way xiisaynayeen ama dee sheekha si gaara bay u jeclaayeen raajiyan min allahi tacaala an yanfaca biha inuu kutubtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku anfaco ee maalinta aanu anfacayn maalun walaa banuun Een, sheekhu saasuu raximah allahu tacaala raxmatan waasica Ee, saasay u dhacday waxuu geeriyooday sheekh moxamed naasir addiin albaani maalin sabtiya labiyo tobankii jumaada aaniya kun afar boqol iyo labaatan waxay waafaqsan tahay kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii labadii oktoobar waxaa la caasay bacda salaati alcishaa ee waxaa la oofiyey tanfiid wasiyatihi kama amra sidii uu sheekhu u amray ayaa markiiba way dedejiyeen sheekh bin cuthaymiin raximah allah ayaa la xidhiidha telefoon cabr aqaaribta ama dee waa awlaadiisii ama waa ciddii sheekha maarata hablaa ka qabtay telefoon buu sheekh bin cuthaymiin la hadlay ma la aasay sheekh albaani say yidhaahdeen waa la aasay mala wax yar kadib waa la aasay yidhaahdeen markaa sheekhu wuxuu yidhi axya sunna xayan wa mayitan waa kelmadii bin cuthaymiin marka wuxuu ahaa yani dardaarankii waa la fuliyey sida alayaam dee maal- ma- yani yoomkiiba sidii baa loo furiyey raximah allahu tacaala Eh, raxmatan waasica ilaahi ha u naxariisto sheekh moxamed naasir الdiin alalbani raxmatan waasica waaskanahu fasiixa jannaatihi ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha dembigiisa ha dhaafo dembigii waalidiinteenna allaha dhaafo muuminiinta iyo muslimiinta iyo muuminaadka dunuubtooda allaha dhaafo rabbanaa aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab الnaar sal اllah وsلم